bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwooda ugu darkoran waxaa ka mid ah dhallinyaro la shaqaynaysa al-shabaab oo lagu qabtay degmada balcad xukuumadda soomaaliya oo kaga digtay mucaaradka inay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyeen magaalada muqdisho dagaal khasaaro gaystay oo ka dhacay garoowe mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay bandhigga buugga dowlad dhiska soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka qoyska xukuumadda soomaaliya oo ooslo kula kulantay xoghayaha shaqaalaha dowladda norway iyo agaasimaha guud ee wakaalada horumarinta norwey warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan ruushka oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday ukrain qodobadaasi wuxuu kusoo kordha ayaa durka ku dhegaysan doontaan aduweebino qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwooda ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan dhalinyaro oo la shaqaynaysa al-shabaab ayaa lagu qabtay degmada balcad bashir caldaar caanaboore ayaana faahfaahinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyey deegaano hoos taga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan ayaa waxaa fuliyey ururka siddeetan iyo koowaad guutada saman saman ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya si gaarna waxa ay howlgalkan ciidamada ay ugu fuliyeen deegaanada muryaale iyo deegaanley oo ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe ciidamada intay howlgalka ku jireen ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay la shaqaynayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ku sugnaa deegaanada howlgallada ay ka sameeyeen ciidamada saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee warkacayay howlgalkan ayaa sheegay in ay ciidamada gudaha u galeen deegaanadan oo muddo ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la sheegay in howlgalka uu ku soo dhammaaday si guul ah gaashaanla cabdiyare taliyaha ururka siddeetan iyo koowaad guutada saban saban oo si kooban ula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan oo sii socon doono ilama laga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose mana aan markii u horeysay ciidamada saban saban ay howlgallo ka sameeyaan deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe arrimahan ay waxay ku soo aadayeen xilli abaabul uu dib ugu bilowday gobolkan shabeellaha dhexe oo ku aadan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay soo galeen ee gobolkan shabeellaha dhexe taasoo haatan howlgallada ay noqdeen kuwa isdabajoog ah ee ciidamada ay ka fulinayaan deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe xukuumadda soomaaliya ayaa kaga digtay mucaaradka inay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyaan magaalada muqdisho cabdicasiis saciid ayaa warkaani inoo eegaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka isagoo tilmaamay in siyaasiyiintan ay yihiin kuwa markaa aan ka shaqaynin danta dadka soomaaliyeed oo fiirsanaya sidii ay xukunka ku gaari lahaayeen wasiir fiqi waxa uu si adag u weeraray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya shareef sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre waxa uu tilmaamay iyaga iyo kuwa kale ee ku jira madasha samata bixinta inay yihiin kuwa aan dooneyn inay soomaaliya horey u socoto sidoo kale wasiirku waxa uu tilmaamay inuusan jirin mucaarad awooda magaalada muqdisho inuu qori ku qaado isagoo kaga digay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka inay muqdisho ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana uu tilmaamay in haddii ay dhacdo muqdisho inay qori ku qaadaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradku ay dhici doonto yahuud maa tihiin taasi oo u muuqata arrin dhacday xukuumaddan tii ka horreysay gaar ahaan tii farmaajo xilligaa oo xubnihii mucaaradka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan talada dalka jooga uu ka mid ahaa banaanbaxyadii ay dhigayeen laga hor istaagay xitaa lagu weeraray guryihii iyo hoteeladii ay deganaayeen iyadoo tanina ay u muuqato mid qaaday dhabbihii xukuumaddii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo taasi oo dagaal adag la gashay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka sheekhii sheekh shariifa waa saaxiibkaygu way waxba kama sheegi karo isaga laakiin runtii bannaan jooggaa ku dheeraaday sabab lagu xushiyo ninkaas maba joogaba xitaa wakhtiga badankiisa nin iska maqan oo balaayaha maskaxdiisu maqan tahay w asaga iyo kuwo lamid ah marka sabab lagu xushay ma garanayo adiga afartan baad aragteene ninka cabdiraxmaan cabdishakuur ah oo dimuqraadiga ah oo britishka baasboorka britishka wata qof iyo qori uu soo qoray yacni maba laga filaynba maba laga filaynba waxyaalahaas in loo noqdo annaguna dowladis baa ka hadlaysiin ragna waxay soo qorayaan aqoon-yahankii soomaalida oo laga filayay inay dalkan wax ka badbaadiyaan oo dalkan hawshiisa dagaal bay ku boorinayaan cunfi bay ku dhawaaqayaan in la diriro ummadda soomaaliyeed dirirto oo magaaladaas sidaa u qurxoon ummaddaas yacni mustaqbalka weyn tiigsanaysa oo malayna inay nima fiyow yihiin qofkii soo maray cadaabkaas waa ciqaaban yihiin psychological wallahi isbitaal in la geeye oo la soo daaway ugu yaraan hal sano sababtay tahay codkiisa halkaa lagu tirinayaa madaxa kor wuxuu u qaadaya marka magaciisa la sheego qaar baa sarajoog ka dhacay qaar baa hoogay oo baaya madaxa gashay wallahi xalaa lii sheegay nin baa madaxa wuxuu gashaday jilbihiisa dhexdiisa ma oga markaasuu hoogay oo baaya yidhi waa fursad weyn oo lagu reebi karo oo siyaasaddana ay uga bixi karaan ayagoo qaaqlayaala gacan ay taagi karaan nin qori qaadan karaana ma jiro anoo wasiirkii gaashaanigaa dhahaya nin qori magaalada muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud maanta ha dhacayso mootadaas waa dhammaatay aad iyo aad baa umahadsantihin waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxtooyada soomaaliya iyadoo maalmihii u dambeeyey xubnaha mucaaradku ay si gooni gooniya u qabanayeen shirar jaraa'id kuwaasi ay ku dhaliilayeen hab xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa oo ay ku eedeeyeen inay ka leexatay dhabbihii lagu heshiiyey ee sharciga iyo dastuurka sidoo kalena ay doonayso inay qabato doorasho aan loo dhammayn wararka ka imaanaya gobolka nugaale ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan uu dagaal culus uu ku dhex maray duleedka bari ee magaalada garowe ee gobolkaasi dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhacay gaagaarka beerta laba iyo labaatanaad ee magaalada garowe sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ahaa inta la xaqiijiyay hal qof ayaa halkaasi ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib israsaaseen dhex martay maleeshiyaadka hubaystan halkaasi ku dirarayay wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu salka ku hayay murun dhuleed oo u dhexeeya koox hubaysan ciidamada ammaanka ayaa lasoo warinaya inay tageen goobtaasi uu dagaalka ku dhex maray maleeshiyaadkaasi hubaysan ma jiro weli wax faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaya laamaha ammaanka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay bandhiga buugga dowladdiska soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho cusmaan aadanna ayaa muqdisho kasoo diray
munaasabadan oo lagu balfurayay bandhiga buog lagu magacaabo dowlad dhiska soomaaliya ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiqi wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane faarax cabdulqaadir wasiirka hore wasaaradda qorsheynta iyo mas-uuliyiin kale buuggan oo qoristiisa iska kaashadeen qorayaal dhowra ayaa gudbinaya aragtiyo iyo odoros la xiriira dhismaha dowladnimo casri ah kaas oo ka hana qaada soomaaliya faarax benin iyo sheekh liibaan axmed oo ka mid ah qorayaasha buuggan ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda iyo fikradaha uu gudbinayo buuggan
dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid a dhibaatooyinka xagga amniga dowlad xumadii nagu dhacday sida loo kala dhintay ee shacabkii soomaaliyeed u dawaqay iyo sida xalku yahay ayay ka hadlayaan anigu markaa markaan turjumayey cillado fara badan iyo caqabado badan baa iga soo maray horta waa mare waxaad turjumaysaa afkaar adigoo aadan ku qanacsanayn oo dee dad kala duwan baa buugga soo qoray marka mas-uuliyadda aniga iga sareed waxay ahayd inaan sidii ammaanadu ahayd aan anigu u turjumo
wax kasta oo markii hore aqoon uun bas baan ku talagelaynay yaa wax yaqaan oo wax qori kara laakiin markaan aan fiiriye buugga waxyaala cajiiba ilaah iga tusay siduu shumuuliyadu waxaa la dhahaa maa kaana lilaahi daama watashal wamaa kaana ligayri illaahi infasala wanqadac wixii ilaahay darti wasiirada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in wax laga qoro dowlad dhiska soomaaliya
ma jecli inaan war badan idhaahdo laakiin dhowr arrimood oo aan isleeyahay dowlad dhiskay ku saabsan tahay oo in daraasad xoogan laga sameeyo caqabadahana qayb ka ah ayaa jiro mid ka mid ah waa muddadii dowlad la-aanta qarnidan hadda la joogo oo qarnigii labaatanaad iyo kow iyo labaatanaad ma soo marin adduunka meel laga nool yahay si dowlad la-aan ah ma soo marin xataa haddii jarmal laga adkaaday oo la kala qaybiyey ama jabaan lagu dhuftay qombulduryo lagu dhuftay ayaa jirta marka daraasadaha in fatradaas lagu daro iyo sida ay fursad u ahayd iyo siday caqabad u ahayd runtii waxaan dareemayaa in aada iyo aada loogu baahan yahay in bulshadii maaragtay wax la akriyo wax loo qoro loo soo bandhigo wax weyn waaye waxa ugu weyn oan u baahannahay ummaddeena u baahan tahayna waaye dhaqanka noocaan inaan baranno sidoo kale in dadka qof walba uusan luuq la gelin keligii inuu luuq isku soo xirin oo uusan wax qorin laakiin dhibka iyo maaragtay la qaybsado oo maaragtay mawaadiicda saan oo kale muhiimka u ah bulshada laisku dardarsado oo qof walba meel uu ka qoro ayadana waa dhaqan ummadda soomaaliyeed la barayo oo aan ka mahad celinayo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin iyo wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiqi ayaa dhankooda ka hadlay ahmiyadda ay leedahay madallada noocaan oo kale taa masaladan binaa-u dowla dowladisku waa masalo sidii hadda la sheegay abcaad badan leh oo mid siyaasiya mid dhaqaale mid bulsho mid dhaqan intaba way leedahay dowladisku waayo bulshadii ayaa intaasoo dhanba ay ku dhex jirtaa marka dhinacyada kala duwan ay ka egeen iyo warqadaha kala duwanee meesha lagu soo bandhigana runtii waxay cabirayeen mowduucii buugga cinwaanka looga dhigay
marka waxaan u mahad celinaa labada xarumood saaxiibkay liibaan iyo aadam waa u mahad celinaa in xarumo aan yeelanno wax soo saara waa hay-ado dhismaya institutions dhismaya waaye oo qofkii ka soo gudbay marka bogaadinay mudan yihiin wax soo saarkoodina waa kan maantan hor yaalla marka waa waa idiin mahad celinaynaa runtii anigu buugga ma akrin mana helin caawa igu horeysa laakiin waxaa waxweyn iga deeqaan ragga soo qoray ayaa wax weyn iga deeqaan waan akrin doonaa akrintuna wax wanaagsan waa iqra amarkii ugu horreeyay ilaahay bixiyo ayuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq
wasiirka wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda soomaaliya ambasador khadiija maxamed al maqsuumi iyo wafdi ay hogaaminayso oo safar shaqa ah ku jooga dalka norway ayaa kulan la qaatay xogaayaha shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dalkaasi norway qofka lagu magacaabo kayeejira fevela iyadoo kulanka diradda lagu saaray xoojinta iyo wada shaqaynta labada dowladood kulanka waxaa wasiirka ku heliyey agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqda insaanka xukuumadda soomaaliya maxamed bashar cumar iyo cabdilaahi maxamed calas oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka norway waxaana kulankaasi si gaar ah loogu wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha la xiriira daryeelka bulshada gaar ahaan tayeenta adeegyada loo fiidiyo caruurta naafada iyo habeenka dhinaca kale wasiirka wasaaradda qoyska horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya ambasador khadiij maxamed almaqsuumi iyo wafdigeeda ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee wakaaladda horumarinta christian hagsdada kulankaasi oo diradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka wadashaqayneed ee u dhexeeya labada dal gaar ahaan mashaariicda horumarinta ee ku saabsan daryeelka carruurta iyo guud ahaan sar uqaadada adeegyada mashaariicda la xiriira arrimaha haweenka halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydow shar markana warka caalamka sidii wararka ay sheegayeen ruushka ayaa ku qaaday yukrain weeraradii ugu cuslaa ee dhanka cirka muddo toddobaati ah iyadoo ay socdaan dadaalo xalwaara iyo xabjoojin lagu raadinayo colaada halkaasi ka ogaan muddada sanadaha ahayd moscow ayaa dhinaca ukrain waxa ay ku gantay ku dhowaad lix boqol oo diyaaradaha iswada ah iyo afartan gantaal muddo toddobaad gudihiisa ah sida laga soo xogtay mas-uuliyiinta dalka ukrain dhimashada hal qof ee magaalada laifef iyo dhaawac shan iyo toban kale oo laga soo warinayo gobolka ku yaala koonfur galbeed ee telescarpetia akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibida cawn soo gaara waanaga intaa ciddoo warkayga seeganaa waxaa dib ugu daalacan karana bartahayna facebook kulanaha redow jor sidaas iyo ammaano allah